وشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين
khiyaal saalixiin qofkaan hayso waa lasoo qaaday qofkii dadka khiyaal saalixiin dadka rabaan kitaabaa lasoo qaaday dadka dadka oo raba hadda gacanta ay taagtaagtaan baabul ikhlaasaan ku jirnaa xadiidka shanaad ay ka qabsado
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kusoo dirnay ikhlaaska iyo niyada wanaagsan axaadiisii kusoo aroortay waraweyna waxaan warinay waraweyna bukhaari imaam bukhaari wuxuu wariyay can anas ibni malik radi allahu tacaala canhu xadiidkii afaraad dhamaystirkiisa ayaan rabaa inaan xoogaa ku noqdo وعن ابي عبد الله ابي عبد الله وحال قول جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه ما سمع ابي صلى الله عليه وسلم قال وحوك جابر كنا وان احينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبغى معي بيسان احينا في في الغزات الدولمات فقال النبي الدولمات في دحي سوحه كله ان بالمدينه لرجالا اي ان رجالا رك ايا بالمدينه اهالي ما صرت ما اذن صعننا masiiran makaano socod meel la maro ma adan soo marinina walaa qadactu ma adan goynina waadiyan tog ilaa haddii aada intaa soo socotiinoo waadi goysiinba kaanuu waxay ahaayeen rijaashaashu oo aan ka soo tirnay macakum micdiinay ahaadeen xabasahum ulmaradu jiro ayaa reebtay wa fii riwaayati riwaayada waxay ahaydeen ilaa sharakuukum dad waadi kastood soo goyseen أجرك أكاشان شرقوكم وإنقوا شكور وفي الأجر أجرك يشكر القرآن غير رواه مسلم ورواه البخاري إمام البخاري وحال الأولي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنس وحوك وليه قال إنه رجعنا وكسر نغني وكسر نغني من غزوة التبوك بهمات التبوك يا كسر نغني مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي سمع لسان الله faqaala nabigu wuxuu yidhi ina aqwaaman qoom yaal ayaa khalfanaa gadaashayna ahaadeen bilmadiinati oo dhabarkayna ahaadeen aan kasoo tagnay maa saragnaa ma qaadin shicban jid ama maase degdeg ma anan qaadin oo meesha jidadka yadarkaa shicibka laydhaah walaa waadiyan tugna ma aanan marin ilaa haddaan marnaba walxaal ayagoo hum macanaa dadkaas waxay ahaayeen macegaynay ahaadeen xabasahum lcuduru cudur ayaa xabisay ee niyadooda waxay aheeday inay dagaalka nala galaan marka maadaama niyo saalixa iyo ikhlaas ay lahaayeen waxay ahaadeen dad lagula shirka ah ajirka waad kaba qabteen waxaan kasoo sheekeynaynay niyada qofka bini aadamka oo isagoo gurigiisa joogo wanaag fara badan oo kuleeli karo marka niyada maadaama ay acmaasha qalbiga tahay acmaashii kaleto oo jawaarixda laga sameynhayo waxaa looga daba tegay qalbiga wanaagnimadiisa adiga haddii aada cilmi baraweyso ee aada nin cilmi bartay aragtid adigana aada qalbiga ka jeceshahay sida ninkaan cilmiga u bartay inaad u baratid himada inaad u haysid inaad ku dhaqaqdo inaad yaada u tahay ninkaan waxuu bartoo kale waa lagu siina waxaad aragtay dad baa sadaqo baxsana dhaqaalana uma haysan qalbiga marka maxaa kaa galay maanta intaas haddaad haysana inay dhiibi lahayd sidii oo kale ilahay tawafiraa adigaa waa kaw nabigeena iyo cali sala xadiid kaleto oga sheekeynaya adduunyada dadka adduunyada waa afar wey nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu nin ilaahay wuxuu siiya maal iyo cilmi wuxuu ninkaas ilaahay ku ilhaamiyey cilmiga ou siiyey maalka ou siiyey habkoo u bixi lahaa meelihii wanaagsan oo ku bixi lahaa marka maalkana waa la siiyey meeshii wanaagsaneedna ilaahayaa aqoon u siiyey waa lagu ilhaamiyey maalka wanaagsan oo ku bixiyey nin waa midkaas waa darajo la gaara midka ugu sarreeya mid labaadaa jiro cilmi iyo niyo wanaagsan a ilaahay siiye laakiin maal looguma darin wuxuu qabaa marka low aad maal laa ma lahaa la hele qofkan wanaagsan waxa khayraadka hor sameeyey ayaad samayn lahayd darajadiisa oo ay ka yihiin isagoon camalkina samayn lakin maxaa waaya niyadan wanaagsan ayuu ninkaan uga daba tegay ninka waa laba kii labaad kan saddexaad waxaa waaye nin ilaahay maaluu siiyey cilmina lama siin jidka fiicnayna laguma hanuunin maalkaasuu isaga dhex socdaa waa isaga dhex kufkufaa meel xun iyo meel baktiya iyo balaaya waxaan la sheegi karin oo ku bixina ninkaasu marka mekaan la gaaro keli wuxu maal gaaray oo dembiya midka afaraad waxa waaye maal lama siin cilmina lama siin laakiin niyaxo maaragtin wuxuu leeyahay haddaan maal lahaa lahay sidii heb lagu tuntan uu tuma lahay kana dembi kula shakeeya marka soo musiibo maaha marka waxa waaye dadkan looga soo tegay madiino kasoo qaad dadka aad taqiineen oo madiino looga soo tegi jiro mar walba dagaalada lagu galaayo cabdullahi ibnu maktuuma kamid aha indhoor u ah larir u ah dad badanoo waayeelahoo jiknay xaasasaa jira niyay u haye hataa waa gabadha fiin islaam gabdhaha maaragtay nabiga naga jeera usleenaya rasuulka ilahi inaan kula duulaan rabnaa oon duulaanka kula galaan rabnaa marka cudurro badanaa dadka reeb wanaagii dadka kala rabana way rabaan marka waxaa waaye ilaahay niyadoodii wanaagsaneeyey ayuu ka abaalmariyey niyadii wanaagsaneeyey ayaa looga abaalmariyey waa sida haddaan soo arkeyna ikhlaaska sheekha oo nagu soo sheekeynayo wa can abi yaziid abiyaziid waxaa laga wariyey macnin ninka magaciisa macni ahay abiyaziidkan ayaa waxaa lagu ku- macnigana waxaa kunyadiisu aheeday abiyaziid asaguna waxaa la yidhaha macni ibnu yaziid ibnu akhnas radia allahu tacaala canhu asaga iyo aabihiis iyo awowgii saxaabiyadooda ahaayeene allaha ka raali noqde huwa macnigan wa abuuhu aabihiis oo yaziid ahay wa jadduhu oo alakhnas ahay saxaabiyuuna saxaabiyaal ahay qaala nabiga qaala wuxuu yidhi marka macnigiyaa sheekaynaye kaana waa ahay abi aabbahay wuxuu ahay yaziidu yaziid wuxuu ahay aabbahay oo magaciisu yaziid la dhihi jiray akhraja kii bixiya danaaniira xoogaa shilmaarayuu bixi jiray yatasadaqu oo ku sadaqaysanaayo bihaa kuwaas oo sadaqaysanaayo fawadacahaa waa dejiyey danaaniirtii cinda rajulin min agtiis ayuu dhigay ninkaasoo fi masjidi masaajid ka ahaaday faji'tu waa imilay aniga ninka macniga ahaa imahayo waa imilay aniga an ordaayo fa akhadtuhaa danaaniirtan qaatow lacagtii ninka maskiinka laag dhigay anaa iska qaatay fa ataytuhu waa uu imilay danaaniirtii odaga aabbaha ayaan oo imilay bihaa danaaniirtii anigoo wato ayaan oo imilay ninkiio sii joogo ayaa lacag kasoo arursaday faqaala aabihi wuxuu yidhi wallaahi ilaahayan ku dhaartee maa iyaaka aradtu ay maa aradtu ulama jeedo iyaaka macnaa mafcuulkaa la hormariyay war adiga kuulama jeedin sadaqada aan bixinaya adiga kuulama qasday lacagta ninkaasaan siiyey marka wuxuu yidhi fakhaasamtuhu waa kula doonay anigu lacagta aniga waa soo helay ninkaan milkigiisa maaha inuu jeebkiisa aniga kama soo xiray lacagta waa dhigta waan ka takaaliga anoo iska soo qaatay ninkaan dad siisay ma u kaa qabloodo ma kaa qaad markaa doolaamay timi marka faqaasamtuhu waa la doortagay ilaa rasuulillaahi sala alla alay wasalam rasuulka ilaahay ula dooray oo waxaa yidhi marka aan isla dacwoona faqaala nabiga wuxuu yidhi laka waxaa kuu sugnaaday maa naweyta wixii aada niyeysatay yaziid yaa yaziidu odo yaziida harow waxaad nawey niyeysatay ayaad leedahay waraka adigana waxaad leedahay maa akhadta yaa macno macnu adiga waxaad soo qaataad leedahay maxaa yeele ninkaan inta shaygii milki looga dhigay oo qablooday macni kama soo xaday agtaa laga dhigay wiilkaan marka wuxuu arkaay lacagtaana meeshaa la dhigay lacagtiisu soo qaatay marka odayg muxuu ugu talagalay sadaqo ugu talagalay cunugaana lacag la sadaqaysto waxa soo qaatay len lacagtii sadaqada isagana oo baahnaayo marka meeshaas maxaa ka soo baxaay odagii waxa uu ugu talagalay maxay ahayd sadaqo sadaqada ajirkeedu leeyahy sadaqada ajirkeedi ilaan si wanaag u leeyihi ninkaana shay ah ninkaan milkigiisa aynu soo qaata walba sadaqa meel taalan yahay sadaqada asigaa soo qaata aabahee dhiibe walaalkee dhiibe mahama taalo sadaqada qof kasta ku kacaysaa qofka muxtaajka ahoo dhan waa ku kacaysaa marka maxay kutusaysaa niyada wanaagsan makaanaadka lagu gaaro iyo ikhlaaska waxaa ikhlaaska la yidhaha iyo niyada makaanada lagu gaari karo ayuu xadiidkaa si fiican kugu saacdayna rawahu bukhaari ayaa wariyey wa can abi isxaaq abi isxaaq waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu maaragtay magaciisa ahay sacdi ibni abi waqaas sacdi ibni abi waqaas ahay waqaaskaas waxaa magaciisa la leeyahay abi waqaaska maalik ibni uheyb ibni cabdilmanaaf ibni zahrata ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لهية القرشية الزهرية نكاس لون سبيري نكا سعد بن أبي وقاص يقول عبيد يقول له يقانا وهو كمية هاي عشرة المرشحين وهو هاي نكا من دليل يا سو يرسو إسلامي دين الإسلام كان ذاتك الصادقين في أمور الرئي ومرك النبي عليه الصلاة والسلام دعوني أو أبو بكر الشارع ذاتك أمور الرئي أبو بكر أو سود الشو صرفتي زقصة إسلامين أيوه كملها مركا منك عشرة المبشرين تا أيوه كملها منك ومركا فالله الآن فرضا اللي هو حتى عشرة المبشرين مدى درجين كثير برا فوانا أنا في الإمام كان أيوه ليا نبي عليه الصلاة والسلام منك آل أيوه جعله فهذا على مال ما ما كملها منك هو من جمونة تصير لوجه مشيش كفيها مركز المرضى أيضا طلع وجه الحزن فذاك أبي وأمي أيها الغلام الحزور اللهم سدد خملته وأجب دعوته الحزن بخاري أنا رواية كنت له وهذه فذاك أبي وأمي ارمه أنا أبه إيه هولي وقلوا وفرته ومدح فرشاء دي الغاقة دي قل أو حتى فلاه قل مركز نمو النبي عليه الصلاة والسلام aabbahay iyo hooyaday ha lagu furto asxaabta ole ninkaan uga jiro nin uu nabiga yiri manaa dadka kale ayagaa dhihi jireen nabiga rasuulka ilaahayo fidaaka abi biabi wa ummi aabbahay hooyaday adigaa lagugu furto laakiin nabiga qof saxaabi hoogii ninkaanaa ka jiro soo duco weyn baa marka oo raganimo maarata gaara waxaa kaloo la yidhahdaa nin diinta islaamka darteed gamuun loogu soo gamay leeb loogu soo gamay ama fallaar loogu soo gamay ninkaana ugu horreey nin fallaar ilaahay dartiisa gaalo ugu gamana isagaa ugu horreey sababtu waxay ahayd markuu joogay nin dhalinyaraana u ahay gamuunihiisa fallaarihiisu iska wada waktiga nabiga la colaani jira markaasoo isagoo meesha marayo waxaa dadkii gaaladooda dhacbaayeene ay dad ugu jeedeen markaasay dhahda ilahay ninkan waa maaragtay mustadcafiinta oo maaragtay masaakiintahe aan duli markaasay fallaartiisu isagana la baxay gamada kusoo tuureen weliba dhaawac udaysa isaga dhaawac yar ee gaaray asna inuu kudhisoo gaalo ku dhintay marka nin hadduu filaar soo dhig waa kala gambaday marka nin gamood ilaahay dartiis u riday oo dagaal muslimiinta bilaabay nin kugu horreeyo wa nin la dagaalo diinta islaamka lagu dagaalana nin kugu horreeya isagona wuxuu kaloo ahay nin mustajaabu dacwa aada iyo aad ilaahay maaragtay nabiga nabiga ilaahay ayaa maaragta ugu daceeyo wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay haddii aada rabtid inaad mustajaabu dacwo naqatid xalaasha cun marka waxau ahay nin xalaal qoobtiga oo wax walba isticmaalayo aada xalaasha u ilaaliyo marka cidda ow habaaro ma fakanayn cidda ow habaaro ma fakanayn marka ninkaa nin aad khatar u ah waxau kalaa intaas usii dheeray nabiga reer aftigiisa u ah maxaa yeelay nabiga hooyadiis qabiilkan reer bani zuhri eh zuhri bin kilaab ay isugu yimaadeen marka meesha ay kasoo dhacaan isaguna maarata nabiga hooyadiisa oo aheeday amina bintimaha eedadiisii ku aadanay eedada labaad ayuu isaga u aheeday marka saasoo marka muxuu ku noqday marka darajaad fara badan nabiga marka shujaacadiisi iyo raganimadiisi waa ku faalan jiray waa horgoyn jiray nabiga marka u jeedo qaanadada sacd ibn abi waqaas soo socda horgoyn jiray haadaa khaalid falyaati kullu rajulin bikhaalidi war aniga abtigay waa karaahe idinku abtiyaalkeeda ila imaada aniga abtigay waa kanaa raganimada badan leh idinkana abtiyaalkeeda ii keensada marka dadka waxaa nin oo lagu faano oo darajadiisu ay makaano badan gaartay calaa kulli xaal min la gaari karo makaanada uu leeyahay waxau ahay ninka xataa xagul maarata ciraaq sabtan maarata ciidan ka furtay ninka wataga hogaaminaya u ahay marka waxau ahay nin aada u khatar aho meelihiisa aan waxba laga heshkin karno fallaayishiisa iyo karaamaadkiisu ay aada u fara badan yihiin cusmaan ninkuu dhimanayo dadkii lixda qofooda ee uu ka tegay ee uu yidhi maaragtay cumar dadka uu ka tegay ee lixda qofooda hu yiri maaragtay u dhiibta qof kamida waxaa lahaa sacdigaanaa kamid ah marka cumar dhintay oo yiri lix qofood ka qofkaad jeclaatiin diinta islaamka loo dhiibo amiirka dhigta lixda qofood uu kamid ah marka markaanadiisu aada looga sheegi karo وعن ابي اسحاق وعن الولي سعد بن ابي وقاص احمد عيسى مالك بن هريره عبد المناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن الوهية القرشي النسبري الزهري قبيل الزهري النسبري رضي الله تعالى عنه الله تعالى النظرين أحد العشرة المشهود مرتين تبنك مرتين لوغو مرتين مخاتم لهم بالجنة jannada looga markaa ka naqday ayuuna kamid ahay radiallahu tacaala canhum kuwankooda waa allah ka raali noqdeen qaala sacdigaas wuxuu yiri jaa-anii waa ii yimiday rasuulullahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay ii yimiday yacuuduni xaalo uu soo booqonaayo caama xajatilwadaaci sanadkii xajatulwadaac la sameynayay anigoo jifra nabigaasoo soo booqona uu ii yimiday jifradaasoo min wajacin xanuun ahaatay ishtadda igu daraaray bii aniga canuun igu adkaaday isagoo nabiga iga soo booqanayo ayuu nabiga ii yimidi faquultu waxaan iryoyey sacdigii hadlaaye yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow inii aniga qad balaqa waa gaaray bii min alwajaci wajaca xaggayda wuxuu ka gaaray maa taraa waxaad aragtid oo macnaha dhulkaan dhacay oo ii jeeda taageradayda wa ana anigana duu maalin min maali ayaan ahaa maalu saaxiiba walaa yarisunii mana i dhexlaayo ila bnatan ila bnatun gabar maanina lii gabar aniga ii sugnaatay waxaan ahayn ma dhexlaayaan afa atasadaqu ma sadaqaysan karaa bihulutsay maali ma- maalka aniga aan leeyahay saddex haddii loo dhigo laba dhig ma ka sadaqaystaa maalka aniga aan leeyahay saddex haddii loo dhigo laba dhig ma sadaqaystaa wuxuu rabaa maalka inta badan inuu sadaqa usii hormariyo qaala nabiga wuxuu yiri la qultu waxaan yeeli فالشطر مرة أولى الشطر الشطر مرة أولى كفاية مثلا شرعه وما شرع مع التبليغ بيها وخبر على غيرها مبتدا لو قدرتا يا رسول الله رسولك الله يو شطر مرة ما يبناها فقال له رسول الله نصف نصنع بحنا قلت عن اليوم فالثلث ثلث مرة ما يبناها يا رسول الله رسولك الله قال مرة رسول الثلث ثلثك أيا قوبنا والثلث ثلثك كثير ومن بدن أو كبير ومن وين إنك لا يعرف رفيع لي سيدا مالك قف مالك هذا هو استغل لي إنك عليك أنت يا رينا كتفي ولا تتك دكك نحلايو أغنياء أيها تاجرينها خير أيا خير بدن من أن تيرهم إن كتفي عالة أيها فقراء يتكففون وقعان هورسنايان الناس يتكففون معنا قعانت او هورسناي إلى كتفت عياك خير برد وإنك عليها لم تنفق ما نفقين نفقة نفقة نفقين بيسيد تبتغي أدل بيسيد نفقة لازم بها عينا تدل بيسيد وجه الله إلهي إذا تريسا إيه الجزر مع إلهي دفتيسا أدل بحيسيد مدحيسيد إلا هديات بحيسيد وجرت ولا أجرسيا عليها سدرا كرتينا لها أجرسيا حتى وحول لها أجرسنا ما شيء لها أجرسنا تجعل أديشد في في امرأتك هوانت على أبكي وحي أجرسي حتى أديه ولا سنوات مهدي أجر لها لها سينا قال الهوم النبي عليه الصلاة والسلام سعد يا هوم قلت لحديث يا رسول الله رسول الله اليوم وخلقوا ما إلا ما إلا جدها بعد أصحابي أصحابتي لك بعدي ما أنا جديد لو يدلا أو معنا مدلال بان رعد وانا أو مركي أصحابتي يجهونين إلى نسوه أول سعد بن أبي وقاص نمكن مكة أنت كل إسلامي إلى هيدتي شو هالدرب بالدنيا مركي وحا أسيق لهم ماتي أصحابتي مركي حديث الوداع ولا ماران ويضحى إلى محي آلة بدين قفوا هدوم الآلة إلى هيدتي سواتري إلى مكة مرة راد جور وفيعا asxaabtuna way nacbaayano waxaa waaya shaygaa ilaahay dartiis uga tagtid inaad ku naqday lama jeclo marka khilaaf badana ka taaganoo macnaha ninka adoonhaa jira ka bacdi ay ma ka naqatay maaragtay daarulislaam ay kama naqatay mala degi karaa ma lagu soo naqon karaa mase laguma soo naqon karo laakiin waxay aada jecel yihiin dadku salafka iyo maarata asxaabta jeclaan inaan lagu soo naqanin laakiin haddii lagu soo naqdo laftooda laa baasa culamada qaar saasaa la yidhahdaa wuxuu yiri marka ma waxaa dib la iidinaa asxaabtaydi ka bacdi macnaha asxaabtii aan la haajiray ma hijradadiisii dhamaysana awalma makaan ku dhimana oo makaan joogi doona oo macnaha ma ii banaan tahay wa qaala nabiga wuxuu yiri innaka adiga lam tukhlaqa iguma dibdhigo oo fatacmala alcamal fashid camalan camal alcamal fashid camalkaasoo tartablidaa ku dambaysid bihi asaga sababtiisa wajhallaahi ilahay wejigiisa aad ula jeedin ilaa haddii aad ka samaysid camalkaasoo kale aad la timaadid ازددت وزيادتها به عملك صوتي سواء كل زيادتها درجة درجة وكل زيادتها ورفعة كل وقعد أي كل زيادة ستا وعلك وحد حقيقة تطور مرتها أن تخلط إن تبني يودلو مثلا يمكن أن يوصل السنة أو مثلا وحيانا غيره مثلا لك هذا أيضا مرة وسيل بشاريها حتى أنت عليها وحد ما تهي حقيقة تطهي أما أن مرتها أن تخلط إن تبني يودلو عمر هذا حتى ينتفع إلى إكارة انتفاعا بك أقوام قوم يا فربنا إن يكون انتفاعا ومسلمين ويضر لغدر عليها بك على السبب تعالى آخرون قرأك على إبن المبلس marka wuxuu yidhi waxaa nabiga suuragala u yidhi oo laga yaabaa in cilmigaada la dheereeyo ee dad fara badan adigoo kugu nacfiyaan ummad fara badanna adiga dartaadi u gaaro dad fara badan way ku nacfiyeeno hadda magaalada ciraaq iyo dhululkaasoo dhan maarata dhulka qaadisiyadoo dhan isagaa furay marka dadka muslimiinta ee soo galay maxaa u noqday sacdi dadka ugu intifaaca dadka muslimiinta waa ku nacfiyeen muslimiintii zulminkaas joogtay ee weliba dagaalkiisii ka qayb gashana oo uu hogaaminayana soo hogaaminayn fara badan soo heli qaniimooyinkan ay soo heleen marka yaa hogaaminaya marka muslimiin badan nacfi ku heleen kuwa gaalada ahayna waa lagu dhibay maxaa yeele hadday diideen waa la dagaalameen wixii awr dilo soo naar ma gelin markaase uu marka maxaa u noqday dilkooda inay naar galaan oo gaalnimo ku dhintaan oo la dagaalamo dhib u noqday inuu ayagii baabasho inuu guryahooda qabsado inuu qaniimadooda qaato dhibaata u geystay maxaa marka waxuu noqday nin hogaamiye u ahay marka siduu nabiga sheegana waa noqday allahuma nabiga marka ducadiisii wuxuu yidhi allahuma ilaahayow imli tabi oo macnaha socodsii liasxaabi asxaabtayda u socodsii hijratahum sawaaba hijratihim hijradooda sawaabta ay ka helayaan ilaahayoha ka goynin ee usiibo walaa taruddahum ilaahayoha ku celinin calaa acqaabihim cirtooda ilaah galaada ugu soo celinin oo meeshay ka tageen shalay ilaahay dadkiis uga tageen ilaahayoha ku soo celin laakin ilbaa-isu laakiin loo naqayay albaa-isu midka loo caacayo oo huuray waxaa waaye sacdi ibnu khawlata sacdi ibnu khawlata ayaa wuxuu ahay ninka baaiskaa macnaha loo calaacalo ninkaasaa macnaha mudan wax loo calaacalo yartaa nabiga waa u calaacalayo rasuulullahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay ninka risaalayu sameeyey an maata yaadiyo an maata inuu dhintay ninka sacdiga bimakata maka uu ku dhintay marka bais maxaa looga caday oo calacalkaa keenay culimadu way isku qabteena waxaa la yidhahdaa sacdi ibnu khawlaha saddex riwaalo ayaa la isugu qabtaa waxaa la yidhahdaa ninkan wuxuu ahaay dadki marka hore hijirada intay waajib ahayd joogay ee aan haajirin marka isagoon haajirin mar walbana inuu hijirooda rabo sidii isagoo aan waaga hijiroonin laakiin niyadii hawshi qabo ayuu maka ku dhintay marka maxaa noqday nin muhaajiriinta dadka asaga la joogay ay wada hijroodeen laakiin isagoo waaga islaama ee aan hijiradii gelin dhintay marka waxau noqday dadkii marka sawaabtay heeraa waa ka hooseeya riwaayo labaada waxay leedahay waa haajiriyey marka uu hijrooday kabacdii wuxuu ku soo noqday magaalada maka magaalada maka uu ku soo noqday waxau la jeclaaday inuu maka dago madiine ka soo noqdo marka isagoo maka saas u soo noqday ayuu makada ku dhintay riwaayada saddexaad waxay leedahay sidaas ma uusan ahayn ninku waxaa timirey ma uusan jeclayn inuu hijrada ka soo noqdo waana hijrooday laakiin isagoon jeclayn oo iska socdo sidii ninka sacdiga ah oo kale toda maka inta yimide ayuu ku jirkado kulintay marka meeshii uu shal ka hijrooday ee uu ilaahay dartiisa uga hijrooday ayuu ku dhintay culimadu marka waxay rajaxaan inaanu qaarkood waxay leeyihiin maba uusan haajirin laakiin waxau jeclaay inuu hijroodo maxaa yeelay haddii uu jeclaaday inuu hijroodo ee uusan hijir haajirin niyadkul hijra waa qabi ayuusan utaan noqonay marka saas darteeda calaacalka keena haddii laakiin uu ahaalahay ninka hijrooday hijradii kasoo noqday isagoo madiino tegay oo ilaahay dadkiis u haajiray kasoo noqday maxaa nuqsaanaha soo gelaya baaris midooga noqdeen marka calaa kulli xaal culamada khilaafaadka saasay gelgeliyaan laakiin sida ay culamada sheegaan sababta koowaad waxay leeyihiin facalo qolay awey sababu bu'si cadam hijratihi inuusan hijradii uusan hareerin isagoo laakiin khaladu hijrooda ayaa jikada u timid marka saas oo walaal wuxuu leeyahay aa calaacalka keento ninkaanu macnaa waa rabiyeen oo sida dadka kale haajiraan mana uusan haajiro macnaa asagoo hijrada rabo saas ayaa marka laga wadaa walayahay mutafaqun calayhi وعن أبي هريرة أبي هريرة وعن أبي عبد الرحمن بن صخر مجلس عبد الرحمن بن صخر هاي رضي الله تعالى عنه ولا تعالى عنه قال وحبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحبي إن الله إلهي لا يأمر مخيره ومن مرحصره إلى إجسامكم جسدكين ولا إلى صوركم صورة ديننا إليكم حمتها إلى حمتها إلهي مخيره ولكن يأمر إلهي وفيريا إلى قلوبكم قلبين وحقصنا غير حق الدار على رواه مسلم إمام مسلم أيها الولي ما شاء الله تبع صوت عيسى إخلاص إلي ميلك عليهم إليه مكة جسد كينا سوء إلى في رمال قف كان دكانا حتى ينالو أما حتى أمنالو نار قرحان هايستو أما إسكار في عنالو أما هوجي قرحان هذا أما وهجي ينالو nin duqa ha ahaado nin dhaliya ha ahaado ilaahay waxaas wax uu fiirinayo qofkan jasadkiisa waxba omaa bashaan uu keliya male laakiin qofka muuminka qalbigiisa ayuu rabbi daalaacana hadba sida asaga oo ilaahay taqwadiisa iyo alla ka baqidiisu iimaankiisa intuu leeyahay sida asaga oo yahay ayay ku xiran tahay
ma qaadaysa
a marka sidaa ninkaas og yahay marka ilaahay waxau fiirinaa dadka suuradooda iyo ajsaamtooda fiiri maayo ee waxau fiirihaa maxaa yidhahdaa qalbigou fiirihaa meeshaas laba macno oo yaryar oo caqiidaha ayaa soo gelaya macnaha soo gelayo nadratullaahi ilaahay ayaa fiiriyo ilaahay khalqiga wax ka qabsada maa jirto in allaha laa yakfaa calayhi shayon في الأرض ولا في السماء آية قرآن صومعة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من ذلك آية خلطنا لا يعزل عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلهي وحكا قرصان مجران إلهي هدا وحكا قرصانين جسد كان في ما يقلبه في لها معناها كل جرى مركب حيثها ومعنى مجاز والتشبيه وهو قلب ينكينا جسد كان كينا إلى الصور دينا إلهي دا كمال إلهي وحو دنك ليدا قلب لا يصور فيه waa dhinacaas ee dan kala haasho waay muraad uu ka leeyahay waay maahayn nagala ma ah haddii nagala leeyahay ilaahay makhluuq oo dhan wax ka qarsoon gama jiraan mid muuqday mid aan muuqan ilaahay waxba kama qarsoon marka nadarada mahaas lagama wadee waxaa laga wadaa waxa waaye ilaahay suuradiina shakligeeda muraad kamala wuxuu muraadka leeyahay qalbigiina nadiifnimadiisa iyo niyadiinu hadba intay saalix tahay waa macno waxaa kale talo la yidhahdaa waxaa laga wadaa nadarada ilaahay ilaahay fiiri maayo ilaahay ka sawaabi maayo afcaasha markii xagga rabbi ay ka timaado ee sida annaga aan naqaano badana looma fasiro maxaa yeele waxaa ka imaahay wax laydhaha tashbiiha ka imaaha marka waxay culammadu yidhaahdeen ilaahay wax ka qarsoon aysan jirin maxaa laga wadaa ilaahay jasadka fiiri maayo ee qalbiguga fiiraha ilaahay jasadkan kaa sawaabi maayo ee waxau kaa sawaabihaa taqarubka iyo darajada aada ku helaysaa hadda niyadaada intay leegtahay ee shakligaada iyo muuqaalkaada intuu leegyahay ilaabkiisa waxba uga heli maysa waxay wadartiin siday soo aroortay dagaalka xunayn asxaabtu markay is-cajab geliyeen waxaa waaye waa kii dabada looga dhacay la kacdeen oo yidhaahdeen maanta annaga maarata raganimo yaraanna waa kaga reeb maayo laba iyo toban kun oo qof wadan ahayna weli leeyahay waa la kacdeen marka ilahi wuxuu leeyahay waxaa idin cajab geliyey katramin marka hore bedel joogaan maxay ahaayeen waa yaraayeen marka ilaahay tala saarteen marka waxaa qalbiga ubaa isbedel marka waxaa waaye shakligaan kaadaa ilahay bakaan kaaga abaal mari maayo waxau kaa abaal mariha maxay tahay waxau kaa abaal mariha niyadaada hadba sida ay saalix u tahay hadda niyadaada siday saalix u tahay salaada dukatay salaadan shakligeeda sujuudeeda kulligood arkaanta adiga muuqato shareecada lagu wajibiyo wa laakiin rabbi maxau daalacana hadda niyadaadu say tahay haddaada niyadaada ay salaadan markaad qurxinaysa dadkaa waxay dhihi karaan ninkaan rukuuci waa fiicnay maaragtay minaanku waa fiicnay qiraacada waa fiicnay sujuudda acmaasha laga rag waa fiicnay haddii marka qalbigaadu faasiya ee umad kale ula jeedo ilahay wax sababu kaa siinaa maga mala marka maxay noqotay suurtiina ilaahay fiiri maayo maxaa yeelay salaadan suuradan adiga aad ula timide ama soonkan suuradaad ula timide ama sidaqada suuradda muuqato ula timid ilahay wuxuu ka abaalmariha male ilahay muxuu ka abaalmariha hadba niyada aada ula jeedo waxaa kitaabada qaarkood kusoo arooreen nabi reer bani israa'iila ayaa isagoo meel marayo reer bani israa'iil waxaa ku dhacday abaar aada u xun nabigana waxaa la socday tilmidkiisa oo isaga u gargaarayo tilmidki marka ayagoo meel marayo ayay waxay ku yimideen bacad aada u baran markaasaa tilmiidka waxaa qalbigooga soo dhacday haddii aada bacadkaan maanta ilaahay ou kaaga dhigi lahay galey ama masago reer baniisraaiil abaarta uga bixinaya bacadkaan intuu leegyahay oo galey haddii beri ilaahay ku sii lahay maxaa la yidhahdaa waa waxaa reer bani israaiil abaarta uga saari lahay qalbigiisa isaga soo dhaco nabigiya loo waxyooy waxaa la waxaad u sheegtaa ninka kula socdo bacadka aan marayno oy hadda aada maraysiin halkii xabara asagoo halkii taalo oo sadaqaa halkii taalo oo baraa sadaqaystay nabigana ma og warniya waxaad samaysay oo ku soo ii sheeg waxaad samaysay markaasuu waxama samay waxaad samaysay hadda ii sheego waxaa qalbiga iga soo dhacdooy asagoo ma og wax nabiga loo waxyooday bacadkaan haddii ilaahay dawra iga dhigi lahaa iyo xidho ee aan reer bani israa'iil abaarta uga saaro saasaa ku gaartay weli darajada ilaahay xaggiisa laga kaa sheego weli kulligiis bacadkaan intuu leegyahay ee xabad xabad loo xisaabay halka xabadoodka intaa badan sadaqaystaa lagu xisaabay marka maxaa ku gaar ninkaan hadda niyada saalixaa lagu gaar niyada saalixaa lagu gaar marka hadday niyadu faasid tahay waxaad ka helaysid mugama jiraan waad kala qasin xadiidka bukhaari kusoo arooray dagaalka uxud nin dhintay oo jiray maaragtay maaragtay dagaalka ku dhintay ayuu nabiga wuxuu yiri dhaawac weyn isoo gaaray ee dadka u haystaan inuu shahiid yahay oo ninkaas waa hoog ahlunaan maxaa rasuulka ilaahi ninkaas dadku waa laayay waa nin dilaya sideed qofood agtiisa tihin waa ahlunaari ogaadow nin asxaabta kamid ahaa wuxuu jiri alla ilaahay waqti nabiga cawada bal xaqiiqadiisa ogaa doontaa ninka afka ka seexda ninkii waqti ka seexday ninkii xanuunkii xamil waayo tuugadu qaatay dhowkuu xukumatau baabka iska dhashay waa dhinta ninka tii rasuulka ilaahay waxaa runaa sheegtay ninka asiga isdilow markaasuu nabiga yiri bilaaw ku naagiyo dadka dhexdiisa laa yadkhulu ljannata ilaa mu'minun jannada ma gelaayo ilaa qof iimaan lamaahina ninkaasu dagaalkou ku dhintay intuu joogi nabiga macigiisa ula dagaalama jihaadkii sabiilillahi u ah dhaawacaan hadda uu dhintana muxuu ku gaaray jihaadkii sabiilillahi ku gaaray laakiin maxaa baabacshay niyada xumadiisa baaqaysa maxaa yeele marka hore ayuu wuxuu u dagaalamaya la yidhahdaa maaragtay niyadiisaan fiicnayn marka waxa waaye hadba niyadaadu say u xumaato ayaa maaragtay halka ku imaanaysaa qofku mar haddaanay qalbigankiisa uusan nadiif naqanin waxay u taraysa acmaasha anga ma jiraan acmaasha waxay u taraysa ma jiraan nimanka hadda munaafiqiinta ee lagu leeyahay kulligood waa ahlunaar oo ilaahay qur-aanka uu ku sheegay ee nabiga lagu caantoodada mid kamida maaragtay yuu ku cajab gelinin maalkiisa iyo wax lamida hare ku dukanin nabi maxamed la dukan jira nabi maxamed maaragtay la soomi jira nabi maxamed macigiisa duleedka qaarkood la gelaya haddana qaarkood waxba lagama sheego maxaa u sababahay qalbigooda wada fasaad ah maxaa yeelay iimaanka afka carabkay ka sheeganayaan maxaa ka xumay midka calooshooda ka xumay marka lafdiga waa iskeena marka waxaa waaye qofka aan niyadiisu fiicnayn camalka hadduu rabo hasa ha qoqortiyo camalka wuxuu guutiraa mugamutiraan وعن ابي موسى الاشعري ابي موسى الاشعري وحاله عبد الله بن قيس هاي الاشعري قبيلته الاشعري له نسبه رضي الله تعالى عنه الله تعالى نوره قال وحو يري سئل ولا ويديه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي وحاله ويديه عن الرجل من حقيسة لغا ويديه نكاسو يقاتل دقال مايو شجاعة جيسين او دقال مايو ويقاتل دقال مايو xamiyatan qaraaranimo u dagaalamayo danaaro u dagaalamayo ama heeriyo sida af soomaaliya u taqaaniin wayuqaatil waa dagaalamaa riyaa-an istutus ayuu u dagaalamaa ayu daalika kuwaas madkuurka aan soo sheegnay keebaa fii sabiili illaahi ilahay jidkiisa kee ka ah kuwaas aan soo sheegnay mid kee ilahay jidkiisa wataagan faqaala nabiga wuxuu yiri rasuululahi sal ly slam rasuulka ilahi wuxuu yiri man qofkii qaatala dagaalama litakuuna inay ahaato kalimatullaahi kelimada ilaahay inay ahaato iyo ayado alculyaa tii sarraysa inay ahaato fa huwa qofkaasu fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku taagay qofkii u dagaalama kelimada ilaahay shareecadu ha kor noqoto qofkaasuna ah ama qabiilnimo u dagaal ama raganimo u dagaal ama lacag darteed u dagaal ama meesha dhaqaale laga soo hela u dagaal waxay kugutaraysa mugama jiraan wax ay kugutarayso mugama jiraan waxaa keliya maxay kuwarta wax kugutaraan maxuu yahay oo sawaab adiga lagaa siinaayo shaygaan ilaahay dartiisa aada u samaynaysa shaygaan aada ilaahay dartiisa u samaynaysa marka cabdullaahi ibnu qays abi muusa alashcari waa nin asxaabta kamid ahay aada iyo aadna u darajo badnaa nabiga markuu si ammaana wuxuu yidhi laqad uutiita mizmaanan min mazaamiri aali daawuuda waxaa lagu siiyey cod qurxoon oo maarata reer aali daawuud codadkii la siiyoo kale tooda waa nin aad iyo aad xagga sawirka ugu qurxoonayo u ahay waxuuna kamid ahay raggii muhaajiriinta ahayo saddex hijiro ayuu leeyahay ninkaan asxaabta qaarna ugu badan labadaba hijiro ay qabaan isagu saddex hijiro uu qabaa marka ugu horeysay isagu marka uu nabiga maqlay ayuu ka haajiray nabigoo maka jooga ugu haajiray asagoo meeshaas ku islaamay markaasuu haddana maka ka haajiray xabasha ugu haajiray xabasha uu kasoo haajiray madiina haddana u haajiray marka wuxuu yimadeen isaga iyo nimankii jacfar ibn abi daalib waa maalintii khaybar la furanayo waa markii dadkii yimideen ayuu kamid ahay markii nabiga la wasila calayhi salaatu wasalaam uu yiri lakum ahlu safiinati hijrataani laba hijra ayaa leeyihin maalin maalmaha kamida ayaa gabadha gabadh la yidhaahdo asmaa bint cumays ayaa waxaa la sheekaystay cumar bin khadaab meel isugu yimideen markaasu wuxuu yiri annagaa nabi maxamed la soo haajirna calayhi salatu wasalaam madiina ula soo haajirna annaga idinkaga owleysano idinku xabashad ku maqleen dhul ammaanaad kula maqleen annagaa la joogay gabadh inta xanaanay waxay tiri wallaahi maanta inaanan badarna cunin biyana aanan cadayn ilaa aan ka hubsaday tiri nabiga annagaa dhul gaala joognay rafaadaan ku jirnay idinka nabi maxamed ag joogteen haddaad qaajootiin iyo haddaad rafaadiinna wixii xataa diintiina ka halaabo isagaa idiin sheegaya annagoo ilaahay dartiis uga hijoona lamaana idinka nabi maxamed naga xigtiin ballanaa qaayta inaan nabigu u sheego xadiidka bukhaariga adigaa markaasuu nabiga yimida kasoo gal markaa rasuulka ilaahayow cumar wuxuu sheegay inuu adiga nolol kaa habooni maxaa yeelay madiina kuula soo hajira annagana dhul gaal iyo dhibaato ayaan jirno wey markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salatu salaam iyo markiin habooni wey idinku laba hijra leeyihiin ayaguna hal hijray leeyihiin marka gabadha biyo ciidamada keensan waxay tiri rasuulka ilaa anaga ul xabashana ul haajirnay tiri madiina marlaada isu haajirna markaasuna hal hijray leeyihiin cumar meeshaasa marka kula gadoontay oo cala gabadha marka waxay ku qaadatay hijradii marka waa wuxuu nabiga yidhi nimankay khayrka ka yimideen nimankii hijrada xabasho ka yimideen ee khaybar yimideen nabigii dadkii dagaalamaayay oo kaleeto sidii sahmi loo sii hayay ayuu sahmi siiyey marka saas u ahay ninkaan marka nin aad iyo aad u qur-aan akris badan oo ahay abi muusa alashcari nin aad iyo aad u karaamo badan ayuu ahay maaragtay qisooyinkiisa lama geli karo aad ayuu dheeryahay marka ninkaan waxa uu yidhi nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaam nin geesinimo u dagaalamaayo nin danaan u dagaalamaayo nin iskutus u dagaalamaayo yaa jidka ilaahay ka ah rasuulka ilaahay muxuu yidhi waa niyadii kelmadu kusoo qoray qofkay niyadiisu tahay kelimada ilaahay ha kor naqato qofkaas waa fii sabiilillahi inta kale ka soo harta meel ilaahay taagan yihiin وعن ابي بكرة وحال الولي نفيع بن حارث هاي اثق في قبيلك هذا القبيل لورس دوي وهو قبيلك مع الطائف في جوي جلاها هاي رضي الله تعالى عنها الله تعالى المغلب ان النبي صلى الله عليه وسلم لله قال يوي الى التقى هدي كرمان المسلمان لا وقف ولا مسلمان هدي اسلا كرمان بسيفيهما اي ولغه بالسيف سوقاتين فالقاتل مثل واحد دليل اي والمقتول مثل دليل بالنار نار أي عالم قلت حبيبي يا رسول الله رسولك إلهي هذا القاتل كما قاتل ضمن الدوالة فما بال المقتول مثل الذي الحاصل فيسا شأن جيس إلى ورد نعم نعكم فيسا قال نبي الحبي إنه شأني أما سيدك مقتولك كان وهو هاي حريصا بكدلاله على قتل ساحره نيدي سمحا كنت تبقى سيارة وطي ninka kale ayagaa dishi isaga dilkeeda lala hormaray laakiin isaga maxuu seefta u qaatay inuu ninka kala dilo marka waxaa waaye saasay ku timid marka muttafaqun caleyh niyadiisii ayaa laga abaalmariyey marka waan kusii dheeraha wallahu subxaana watacaala aclam